فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhowxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hadduu aan la qadaro qodobada caawaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah burundiyees lagu dilay buurane ee shabeellaha dhexe iyo weerar culus oo lagu qaaday itoobiyaan ka haysta magaalada halgan ee hiiraan faahfaahayna ku aadan howlgalladaas ayaan caawa dhuwaxa idinkugu haynaa tiro dad ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday rasaas ay ciidamada dowladda federaalka ku fureen goob aad u mashquul badan oo ku taalla magaalada muqdisho goobjoogyaal ka warramaya dhacdadaas ayaan dhow waxaa idinkugu haynaa cali wajiiis oo dowladda federaalka u fatwooday inay weerari karto maamul goboleedyada fatwada cali wajiis iyo maamulka uu sida gaarka ah u beegsanayo ayaad caawa dhuwaxa ku maqli doontaan wilaayadii islaamiga ah ee baay oo soo gebagabaysay tababar muddo bil ka badan u socotay macalimiin loo qorsheeyey inay wax ka dhigaan dugsiyo dhowaan laga furi doono qaybo ka mid ah gobolkaas munaasabadii lagu soo gebagabeynaya mashruucaas kelimaad laga jeediyey ayaad caawa dhuwaxa ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah xalqada saddexiyo labaatanaad taxanihii ramadaan bishii futuuxaadka عظيم هو السامي waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horeeya burundiyees ayaa waxaa lagu dilay deegaanka buurane ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona sidoo kale weerar kale ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka hiiraan waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa weerar maanta ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha deegaanka buurane ee shabeellaha dhexe kaasi uu ku yaala duleedka magaalada mahdaay ugu yaraan laba askari oo burundiyees ah ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen xero ay burundiyeeska ku lahaayeen deegaanka buurane dhanka kale isla gobolkaas qarax mujaahidiinta galabtay ay ka fuliyeen duleedka magaalada daarunicma ee shabeellada dhexe ayaa waxaa lala egtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari gobolka hiiraanna ciidamada mujaahidiinta ayaa caawa weerar culus ku qaaday xero ciidanka itoobiyaanka ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan khasaaro ayaa soo gaaray itoobiyaanka halkaasi duulaanka ku qabsaday
فلله شكري غزير العظيم waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu weli ku guda jirnaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ku soo badanayey dilalka iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale oo ciidanka dowladda federaalka ay u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho weliba iyadoo ay tahay bisha barakeysan ee ramadaan maanta oo u dambeysay ciidan ka tirsan dowladda federaalka ayaa qof kala soo baxay motobajaaj iyagoona si bareer ah u dilay intaa ka gadaal ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa isla goobtaasi ku dagaalamay waxaana halkaasi ka dhashay ugu yaraan in hal qof uu ku geeriyoodo laba kalena ay ku dhaawacmaan goobta ay dirarta ka dhacday waa goob aad u mashquul badan oo ku taala aaga saybiano waxaana lasoo warinayaa in dadkii halkaasi ku sugnaa in badan oo ka mid a ay isbuurteen magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay goobjoogo ayaa ka waramaya wuxuu maanta arkay maanta wuxuu dhacay abbaaro shan saaci bar ah Aa, waxaa dhacday in waddadan dheer ee aadaysa afgooye ee, ciidamo oo dowladda ka tirsan ayaa waddada soo maray oo mooto bajaaj saaran marka nin waddada taagan ee xabad aan dhawaaqeeda la maqlin ee ku dhufteen kadib nimankii waxay sameeyeen in rag meesha jooga oo boolis ayaa ku soo baxay marka qoriga ee xoogaa hoos xabad ugu dhigeen nimankii sidii ay ku baxsadeen wallaahi sida xogta maadaama xabadda ay dhacayso annaga xabadda madaxtaag- madax taagnaa karanaya laakiin luqyada meelahaasaa wada aa galnay sida micnaha ee, markay irsaaseynta ay dhaceen hal qof inuu waxyeelo ay kasoo gaartay asigoo garaabata ee la qaaday sidaas unbaa xogta wax u maqan xabadda adiga ugu yaraan toban daqiiqa camal xabada socda camal wadada waa dareemi kartaa xilli waxaa lagu jiraa oo ramadaan aakhirkiisa tahay dadkana ay ku jiraan xilli adeegasho marka zaxmiya iska heed wadada وزاد زالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم waa tahay dhegaystayaal barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad weli maqlaysaan qaybihiisa hore ayaanu ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno magaalada muqdisho cali wajiis wadaadka u fatwooda shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale dowladda federaalka ayaa wuxuu bixiyey fatwo cusub oo ku socota maamul goboleedyada cali wajiis oo si dadban uga hadlay khilaafka ka dhex jira maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka ayaa wuxuu fatwooday in ay weerar ku qaado dowladda federaalka maamul goboleedkii kasoo horjeesta wadaadkan lagu aafeeyey dasaatiirta iyo sidoo kale qawaaniinta wadciga ah ee kasoo horjeeda qur-aanka kariimka ayaa daliil ka dhigtay isagoona dowladda federaalka u sheegay in ay duulaan dhinac walba ah ku qaadi karto maamulkii iyada ka hor yimaada cali wajiis ayaa daliil ka dayay dasaatiirta ay adeegsadaan reer galbeedka isagoona aada u ammaanayay waxa uu ugu yeeray federaalka wuxuu yidhi maamul goboleedyada
waxaa cajiib ah kutubta waxaan akhriyaa adstuur alqanuun adstuuri alqanuun adstuuri oo dowlad dhiska ka hadla oo ka mid a qaanuunka caamka ah oo aan wax ka qorqoro oo doctoora iyo waxaas ka diyaarinaayo ayaan aad ugu dhex jiraa waxaa cajiib ah marka ay ka hadlaayaan dowla dowladaha federaalka dabcan nooc ka mid a noocyada anwaacda dowladaha oo weliba noocyada u fiican ka mid a federaalka ka mid a qawaaninta waxaa ku qoran yani alqanuun adstuuri waxay markay sheegayaan bal qawaaninta qaarkood wayba dhacday dowladaha qaarkood haddii gobol uu tamarud sameeyo spainay ka dhacday waxay ka dhacday maraykanka hadda ka hor haddii gobol uu yidhahdo anigu jamhuuriyad intada wax ka maxood nin waa wareersan inta uu yimaado uu tamarud sameeyo waxay xaq u dastuuriyan waxay dowladda dhex xaq u leedahay inay weerarto ee ninka jooga xaakimka soo qabatee maxkamadda sare ay geyso maxkamadda centraalka ama dowladda dhexe lagu maxkamadeeyo maamulna iyadoo ay meeshaas doorasho intuu qabato ay la wareegto ay maalm ka diyaariso si loogu soo celiyey manduumada dastuuriga dalka ee rasmiga marka qawaaniintii muslim iyo gaalo ay qoraayeen saasay sheegaysaa kutubta ku qoran haddana annaga federaal qardajeexa oo qabyaaladaysan waxaa hadda dastuurkan laga guuraba waa waxaas
fatwada cali wajiis ayaa waxaa loo arkaa fatwo dooloreysan oo ku dhisan dasaatiirta reer galbeedka maadaama fatwadiisa adilooyinka uu kusoo qaadanaya ay ahaayeen dasaatiirta reer galbeedka sidaasi waa ay yeelaan iyo waxyaabo kale oo lamid ah si kastaba fatwada cali wajiis ayaa kusoo aadaysa iyadoo khilaaf xoogan uu ka dhex jiro qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka maamulka puntland ayaana ugu weyn maamulada khilaafka uu kala dhexeeya dowladda federaalka
أمي هداني إلهي بعيد
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhow waxa wareysiyada qeybihiisa dhexe ayaan markaan soo gaarnay wilaayada islaamiga ah ee baaya ayaa waxa ay soo gabagabaysay xamlo lagu tababarayey macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasi oo loo qorsheynayo inay wax ka dhigaan dugsiyo qur-aan oo dhowaan la doonayay in laga furo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay dowladda ayaa waxa ay socotay muddo bil iyo bar iyadoona ay duruus kala duwan ku qaateen kuwaasi oo ku saraysan xirfado sare oo ah nuguca ay wax u bari lahaayeen ubadka ay gacanta ku dhigi doonaan wilaayadii islaamiga ah ee baayaa waxa ay magacooday mu'asase lagu magacaabo alqalam taasi oo lagu mideynaya dhammaan macalimiinta dowladda loo soo xiray munaasabadda waxaa ka hadlay salaadiin culimo iyo sidoo kale waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay aan ku horumarno nuqabada wilaayadii islaamiga ah ee baay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون الحمد لله إلهي بان مهنغان عز وجل هنوافجيي حفلة داس قيمة بدن لا أو رنتي يهاتو بؤن أرن yalla erkor xafladda noocan qariib we ee walaayada runtii islaamiga baay waxyaabaha cajiibka kaatiyamaba ku mid ahaa waa daraad macaahida hayti tasxiix wahaay haddana waa dowratulqalam iyo la surinye waa alkitaaba walqiraa'a qalamka haddii la sheego hal shay hata dadka la yaabaan aw maalmaha dowro ka jari dowradiis may ahayd alkitaaba farbar farbarobler hibelow wiinow ilaahay wiiniya hata farbarka jare walyaable walere laakiin meelo oo barnaamij ka saamay dheegasin badrudiin seel islagali cilmu tasriif wanaxw walqiraa'aat turaab ilaahi jihe kasta islagali madaadiley afcaalo la galaayay hulaafiyu rubaaciyu khumaasi sudaasi mayl baradahay meeliyada kitaabada layla marahay hadafka in la fahmo qalamkaasna guud ahaan ilaahay caza wajalla ku hadali unaati bini aadam ana ilaahay bana abuuray caza wajal qalamka hortaano abuursisahayd umaba horteen qalamka la abuuri ilaahay caza wajalla mayley iqra warabuka alakram alladii callama bilqalam callama shidant barbari waay haa khadki iqrowkina bari dadka inay walan qoraan oo qoraalkii ji nuun walqalami wamaa yasdaruun alqalam qataada madi tafsiirka suurat lqalam usamarow suuru qonalanka baray waa kitaabka ibnu jariir dabari tafsiirka walqalami metiya meybalea qataada waa nicmatu min allahi cadiima nicmatu min allah cadiima nicmo wiinu lankastuna ma og ogaada marka jazaakum allahu khayra may ka faraxsanaa waana hadba waayane waana markhaati ku enaa in juhdi i dadaal la siingeli juhdigaas i dadaalkaasna ha ku baha doontaan insha allahu amaanadana guliyo intaasa ha ka koobe hada ma aquul wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله إلهي مهدسن نيكل مي مكانك قروحد بدن ودينت إلهي لك هرمريو هاي الحمد لله إلهي قاسا مهدوين بلارن دماد يبلاو بالله نغم هديان مدكال إن شاء الله أنت ما إلهك برنكي معلمين تي أرديدي ريد نوجر إن يو البران لفضاو هاي إن يو لكتاب بري سدب إيالكي يو sidii macnaha fartii liin barow marka arrin eed muhiiman ah waaye dugsiyada qur-aanka may xasuusagnaa inay farbar anjarna ciyaalka korleewa lagu xafidsiyaa unugu maa ergaas qur-aanka dhammaay kale laakiin haddii adag or erti bismillaahi raxmaan raxiim adag or erti in usan goro korno unug noocaas in la argyaa yaa suurtagal eh marka insha allahu hadda arrintan dareerta arrin eed iyo eed maadsanwu eedana macnaha ijaabin leta weliba may codsadaana in dowraadka la badiyo maclimiinta dowraadkoo la badiyo insi iyo anfar bara fadan ciyaalkii wanaag badan ah ku bahe meelasay may arag waxayne in walaayadii gobolka juhdi badan biyo hayta maclimiintii lahakuusi ardaydii in macnaha dibliinka nagadoo fartiyo iyo walbarashadiiyo la suubii la fadohay hataa habkii macalinka walan qoro fadi ama ciyaalkii horsulimo fadi ama asharhan diyaarii fadi antaba may ka arag waxayne in laha tusi maclimiintii maasha allah maclimiin geeka may arag waxayne eed iyo eed juhdi badan lahangeliyi khayrkiin allaha badiyaalana magtaba dacwa iyo waaligaba insha allahu eed aan mahadsantiin mahad badanoo insha allahu yasiingagaana ilaahayna haddee ajarkiin asiin asansiiyalana marka insha allahu arrintan oo kale may fadaane in weliba la badiyo la ziyaadiyo arrin eed anfaylo waaye waana liin baahnahay baahadiyanoo deegaan madan taal eed antaal marka insha allahu walbarashadan haddee kulley ma dhammaadaas lanka markiisa unuga hadhaladaw ilaa iyuusa ku dhimidaw qofka in walla baro limbaahanyi sax waaye dadkii wal dadbaro fadin in la badiyo noocan oo kale magili balaan lahanbadiyona wal meelika jara waay marka insha allahu arrintan arrin eed linka mahadnagu ilaahayna linka mahadnago ummadii macnaha ama dadkii haddii arina eed linka mahadnago waaye marka insha allahu waktiga ba-sku gaaban إن شاء الله ورك انتهى كابسدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار إخوة إلهي سبحانه وتعالى يقول لهم هذيانا ilaahagii oo nii weelay muslimiin oo hanu waafajiyey kheyrkan iyo wanaaggan hanu waafajiyey ee ikhwa ilaahi subxaanahu wa tacaala manaha mayna siiyayhin hindhina sii mayna siiyayhin arday afana sii mayna siiyay manaha arday dhigina sii antaasi dhambana ulmo islaamka mayba ka tiriyaayanaha oo asbaabta manaha arday manaha ini qofku walbarada kor waxyaabaha sababan ah sababtii sida la ogya qofo walban dhiigana runtii marka mayb malan haraya walbarasho qofaan hadalkoona malan haree walbarasho oo manaha qofolan aragan malan haree walbarasho runtii ilaahagii onta intaas nicme e ee inku badan onta unata manaha ardada in sheegahayn ilaahagii subxaana watacaala nasiyanka mahadyaana runtii min asbaabi tacalum marka may buu aha xaqiiqatan ilaahi subxaana watacaala nasiya ere korna ee dhanka kale oo xadiidka kale kullig furfurashada ka jartiisa ima dareemo kortan runtii intama la siinshanay walbarasho iyo la siinsheeni waana runtii wala isin barateen ha bandhigtan xaqiiqahaan ha bandhigtan markhaatigii kanuunkeena saas oo kale runtii cilmidaas ontii markan ha barateen haddii onta manaa lag aryoona wali cuquubo ahoo admi akhar lakula kulun fadin haddina ilaahay rasuulshayka niin sheegi ee kulli marbaa lanka ilmiga gari marka lijaan naree iyo laka lijaanatan oo nabaden salawatullahi wasalaamu calayhi leeyahay saas oo kale ilaahi subxaana watacaala aayad kale marka may beliyaha والله أخرجكم من بدون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة marka insha allahu tacaala furaawi aakhirna kulli way barasho walnasi insha allahu tacaala iriti markan oo jinaadi markan furuneen cilmigaas iyo awoontaas iyo juhdigiina ni bari markan iyo furuneen eh marka insha allahu furo oo hadda mis dhiiba oo furo rasmiga hay la kasaa misugu hayta mar wal barashada anta isimeysan bare furuseen eh on dhan yeeda ilaahi subxaana wa tacaala ya furuneen eh marka meelan baahanya in furdaasi una qaadan marka meel burburiyaalkii janaade marka iritoogi hihirnaayo marka una ku furan yan noo fade ilaahay san barkaay jazaakum allahu khayran runtii dadaalkiisan biidan bacdallaahi runtii kama hasantiin saas oo kale walaalihii oo marka maskantaasay biyeeno juhdigaas biyeeno marka dhagaaladaasay biyen iyoona bacdallaahi runtii arday manaha kama hasanin marka kelmadiiteen runtii meelaha ku koobe marka walaan hadlaayan ilaahi subxaana watacaala oo dhaafa walaan soo biin ilaahi subxaana watacaala yaa iwaafaji wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii munaasabadii dowladda lagu khatimaya waxaa soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركان كهرية الله سبحانه وتعالى يا أمه نغانا نسي نعمون شي فرها بدن له الله هنكوب كرنا بعد حمد الله تبارك وتعالى أن حضورك شرفت الله أن حفلتها كوجيب قاعدة دي علماء إيو نقابة إيو طلبة أنت بنسك جران ما إله جزاكم الله خيرا أن تاسيك ديب si isin badheegaysan wakhtiga gebigebi marahaye iyo gunaanid fadhigana way ka daaye sidaraadii een badiyo insha allahu tacaala runtii mucalimaadka iyo mucalimiinta way la dardaarami dardaarka falan qaban nuqaabada la dardaarami culimadana la dardaarami ilaahay ha waafajiy dardaartasay inay goododaan intaasay la anayna walyarka sii dare insha allahu tacaala raggii meelin ha suri maayo oo kumad haayeen ardaydii dowladda ku faa'iidaysadaasi waxyaabahayo hajeediyan may kumad haayo sifaadka mucallimka lagu fado waajibaadka saaran iyo waxyaabo lamid ah macallimiinta runtii oo isla hadlaayeen eedeedna an wanaajiyeen inta la erafada intaas ahayti ama suubii la erafada intaas ahayti marka may maleeyay dardaartasay inay yooba noo ka falanaadeen wailahi jazaakum allahu khayran may arfaday marka inta isin inis dardaaranteen oo inis sheegasan iyo duruusti laxgaadada intii ka saabsanayti intii culimmada hadadadan sheegtay intaasay inay waaqacaga lijeeyo la tanfiidiya waa shayka inka muhiimsan cilmiga barashadiis fududa laakiin tadbiijyowshay ama dhaqangeliyowshay iyo dadka ka shalciyin inta badanna waa waafajin ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qofka oo muraaqabada ilaahay ka xisaabtan ilaahay subxaana wa tacaala nin muraaqabeeyayo aragow ka xisaabtan si isin dareemasan dowraadaa laga gobodo jaray oo mucalimiinta dugsiyada qur-aanka dowraad horay ballanka goboday xaflado waa in sameeyey laakiin tan haani hore may ku ka bedelinta ragan hata meelo fadhiya oo dowrada han hirinti may falaya lan hadda mucallim haaye hoka jaroobi yiri dad hata macalimnimada lan diyaariya hayuu gabdhaha mucalimaada ka jaran oo dad horaanba shaqo ka jaraya an badan yihin laakiin ragga ma in badan yihin dad hata shaqo lan dhiibi la fadahay haddii laa heer shaqada oo raggan lan diyaariya haya si dowrada ku muuqata iyo ciwaansha bahaye iyo duruustala kagaadada ay dhanba ku dareemasen waa shaqo ka saabsan farbar ama alqiraa'atu walkitaaba ardada yar yar in la baro qaabka walan akhriyi faden iyo iyo qoraalka in la bar haddii ilaahay subxaanahu watacaala ogolaado maynu ku fadaane mucalimiintan meelo fadhiida dugsiyadoo galanta ka dhakaayan oo gobodo doonan in iliku hergeliyay dhammaan walaayada degmooyinshe rega mayla kusheene maxaafadaadka siyaadka ah oo walaayada ka koobanta iyo kushalkooyan maxayna degmada bowlo fulaashilida maxayna degmooyinka dhana kushalkooyan laxa kubilaaw degmada labaatan jaro oo xuduudka fog walaayada bokoole iyo degmada berdaala ilaa degmadu un hati roogno oo maqarka walaayada ah intaasii dhana iyo mucalimiinta laku shalsheeni marka may fadaane haddii ilaahay aro muhiimaddii iyo shaqadii lasbaraay inay degmooyinkaasi dhan kuwada hergelisa saman inkuwada dheefsadan insha allahu tacaala mujtamaca iyo bulshada muslimiinta ee ka nool may fadaane insha allahu tacaala mucalimiintan dugsiyada iyo gobodo doonan inay nagadan dugsa dugsiya hal hay-ad iska ah ama hal mu-asasa iska ah hal mu-asaso oo magaaja la erow muasasatu lqalam litacliimi alqiraa'ati walkitaaba مؤسسadaas oo una fadaan haddii ilaahay aru subxaanahu wa tacaala inay jadaawil gaar ee lakala xisaabtamo ama laka dabagalaayo laka muraaqabeeyo laka kontaroolow iyo lijaan iyo gudiye gaar eh oo dabagalaayaan iyo mas-uul gaar eh intaba ani lan sameeyo fadaan haddii ilaahay aru dugsiyadaas mu'asasada hooseedayaan managadaayaan dugsiye maalanka waktigiisu fadowle isku kooya waktigiisu fadowna ardaydiiu shaldiraayo managadaayaan waa dugsiye waktiga la kooyow iyo waktiga iyo dhammaadayan iyo xisaska iyo jadwalka intaba malafka walaayada ka jara yaa laku fada inay nagadaan jadwalkaasay insha allahu tacaala yamay fadaane ani ka socona inta ilaahay noo waafajiyo waana tadbiijayna laska dayo walaayada gudaaja horey manku dhisanayna mu-asasa oo farbarka bis ee qaabilsan manku dhisanayna laakiin hata fadahayna insha allahu tacaala ilahay haddiinay garab galo ani qadiyadaas ay la hergeliyo meelo badan oo degmooyinka kumada qololkii lanka talagala warbarashada dhisanyiina way dhisay way diyaariye meelana hataa lakaxaab jara haddii ilaahay ara lasii diyaariye la fadahaaya ma insaado doontana marka manta isin shaqo galaasan qololkii oo dhisan iyo ardayda oo la liisgaray walisanle hata jaafjaafadaasan managadaayan shaqo la siin lahaay la siin lagobada wa isin marka dhanagikin waajibka sansaaran mayba waa haheen haddii ardayda lanka talagali fasal kasta ardayda lanka talagali la siinshaanu jadwalkii iyo nidaamshiina la siinshaanu imaad iyo iyo qalabkii iyoonayto waxyaabihii musakharaadka ahaaye walbarashada fududaayay shaqada sansaar dhan maynagadaasa macluumada iyo cilmiga ahay isin xambaarsanaytan ini ardayda la siinshaane ini ingudbiidanoo siidan suhufano daacadnimo ka jartoona inka gudbiidan insha allahu tacaala shaqadaasi marka si isan dareemasan mu-asase haddi leer dugso qur-aan oo maalinka intay dhisada hortiisan dareero managadaas waa dugso la daba roogo la kontaroolow imtixaamaad marow imtixaankaasi natiijadiisna xelo doona ardayda ha ku galinjibiidoona shahaado ini la guddoonsiiye la fadow waa macallin la fadow juhdigii iyo dadaalkii usagali ani ummata lahambandha kood la tusiyo si dadka kalena inkakadayidan saas daraaddiya maysan saarana ikhwa dadaal dheerada inay isin sheentaan dadaal iyo fikir dheerada iyo lasingu baahan insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacaala siin fududaay marka ikhwaani fillah macalimiintan ma inku baahanna ani rifqi iyo raxmad iyo ra'fa ani kala dhagadaan ciyaalka dareenkaasayna ka dheliya jazaakum allahu khayran intaas dirdaartay macalimiinta ka waajahan إياها كجب الجباية إن شاء الله تعالى معلمينتي معلمات كسر قبل أنت تدرس جزاكم الله خير
waahagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhow waxaa waraysiida ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddex iyo labaatanaad taxanihii ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaa inoo hayaa علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن هبت نفحات asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada saddex iyo labaatanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa silsilado camaliyaad sishaadiye ah oo lagu weeraray ciidamada shisheeyaha ee ku sugan xalana iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho kuwaasoo ka mid ahaa camaliyaadkii ugu horreeyey ee dhacay bil ramadaan laguna beegsada taliska ciidamada shisheeyaha xarunta xalane waa taliska laga hago duulaanka gardarada ah ee ay dowladaha afrikaanta iyo kuwa reer galbeedka ay kusoo qaadeen dalka soomaaliya laguna diidan yahay in dalkani uu ka hirgalo hanaanka ku dhaqanka shareecada islaamka waxa ay hoy u tahay safaaradaha reer galbeedka ee dalka sharikadaha amniga ee ka ganacsada dhiigga dadka muslimiinta iyo sidoo kale saraakiisha sarsare ee ka socda xafiisyada kala duwan ee waxa loogu yeero qaramada midoobay toddobiyo labaatankii bishii ramadaan kun afar boqol iyo soddonkii hijriyada guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday weerar ka dhan ah saldhigga xalane kaasoo lagu beegsaday shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh ee kusoo duulay dalka camaliyadda koowaada istishhaadiyada waxaa fuliyey mujaahid lagu magacaabo muscab halka camaliyadda labaadna uu fuliyey ayaan leh kadibna waxaa xigay howlgal inqimaasi ah oo ay fuliyeen ragga kale ah qataadah iyo sacad camaliyadda koowaad ee istishhaadiyada oo beegsatay xarun ku dhex taalla xalane oo xilligaasi uu shir ka socday waxa ay gallaafatay nolosha ugu yaraan labaatan ka mid ah saraakiisha safka hore kaga jiray duulaanka soomaaliya ee ka socda dalalka afrikaanta iyadoo ay intaa dheer tahay tobannaan askari oo ka mid a ciidamada ka socda dalalka burundi iyo uganda oo goobta ku dhintay sidoo kale waxaa camaliyadda koowaad lagu dhaawacay taliyaha ciidamada amisom ee xilligaasi nathan mogisha waxaana lagu dilay ku-xigeenkiisa jonifal oo sidoo kale xilligaasi ahaa ninka ugu cadcad ee u tartamayay xilka madaxtinimada ee dalka burundi camaliyadda labaadee uu fuliyey ayaanle waxay iyadan dhalisay dhimashada dhammaan saraakiishii la taliyayaasha amniga ahaa ee goobta joogay iyo sidoo kale afar turjumaano ah waxaana dhanka kale ku burburay dukumentiyadii muhiimka u ahaa xamlada saliibiyadda ee lagu soo qaaday soomaaliya sanad kadib camaliyadii xalane isla bisha ramadaan sagaal iyo labaatankeeda kun afar boqol soddon iyo kowda hijriyada mar kale guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee muqdisho halkaasoo ay kasoo degayeen saraakiil sare oo ka tirsan qaramada midoobay wafdiga u n-ka ka socda waxaa hogaaminayay wakiilkii qaramada midoobay ee soomaaliya agostin mahiga waxaana weerarka lagu daahfuray camaliyad istishhaadiye ah oo uu fuliyey istishhaadi lagu magacaabo farxaan kadib waxaa garoonka gudaha u galay majmuuco inqimaasiyiin ah oo uu hogaaminayo naftii hore lagu magacaabo carab ragga la socdayna waxaa ka mid ahaa inqimaasiyiinta kale ah zakariye cabdulaahi iyo xuseen natiijada ka dhalatay camaliyadan waxa ay noqotay dhimashada soddon iyo laba askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay iyadoo uu si dirqi ah ku badbaaday agostin mahiga camaliyaadkii xalane iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho oo dhacay qiyaastii shan iyo toban sano ka hor waxa ay ka dhignaayeen futuuxaadkii waaweynaa ee ramadaaniga ahaa ee ay dhiigooda kusoo hooyeen naftood hurayaasha guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka laga soo tago khasaaraha lixaadka leh ee lagu gaarsiiyey shisheeyaha waxa ay camaliyaadkani ka dhignaayeen u argudidda dhiigga kumanaan muslimiin ah oo ay maalin weliba muqdisho ku gumaadayeen ciidamada shisheeyaha iyadoo dhanka kale camaliyaadkan ay dhiiragelin u noqdeen dhallinyarada soomaalida kuwaasoo wixii xilligaasi ka dambeeyey kordhiyey howlgallada nafurnimada ah ee ay ku difaacayaan diinkooda iyo dalkooda mu-asasada alkataa'ib ayaa baahisay camaliyaadkii xalana iyo garoonka diyaaradaha iyadoo kasoo saartay filim dokumentari ah oo ka kooban laba jus kaasoo loogu magacdaray amisom wanihaayat lmaxtuuma نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa qaybta saddex iyo labaatanaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ترفع لله الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
dhegaystayaal intaas ayuu caawa barnaamijka dhow waxaa inooga egyahay kan mid la mid ah intaan maqalkiisa dib ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh